gudoomiyaha maamulka degmada jowhar ahna duqa magaalada cusmaan maxamed mukhtaar baari ayaa daafuray kulanweynaha loogu magacdaray ismaqalka bulshada iyo nabadda magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle kulankan ayaa diiradda lagu saarayay ilaalinta nabadkooda noolaanshaha bulshada degmada tani jowhar iyo wacyigelinta muhiimadda nabaddu ay leedahay cusmaan maxamed mukhtaar baari gudoomiyaha maamulka degmada jowhar ayaa si qoto dheer waxa uu kaga hadlay dadaaladii la soo geliyey nabadda magaalada tani jowhar iyo deegaanada ku xiran
waxaa iga badan sida oo leegu ammaanay ama magaxiisii leegu mahadceliyaa iga badan qof kasta oo dadaaladan muslim iyo gaalba waxaa ka badan in hawsha uu qabto lagu ammaano hawsha uu qabto hadduu ku deerana lagu canaanto haddii aan idinka mutaastay idinkuna waa mahadsan tihiin kumantiga oo laga bixiyaa qarkii anigoo bir hora waxaa leeleeyahay uu sabir waayo waxaas alla dartiisaa u wadi dadkan ina biyaha aan ka celin aan ku wadi waxaan markastana aan ku dadaalanahay dadkeena iyo deegaankeena maalin maalmaha ka mid ee taariikhdu sheegi doonta hadduu arigaado waa ogtihiin biyaha ka soo baxay meesha hadda biyaha ay daraadka ugu dambaysay kal hore inay ka soo baxeen ee ay gooyeen meel kasto hataa magaalada waxaa baa laga qacay alxamdulilah toban iyo todoba habeen iyo toban iyo todoba maalmood ayaan magaciisa meesha saddex fadhi ilaahayna waa lagu guursiiyey waxaan marka hore ku mahadcelinaa alla subxaana wa tacaala marka xigta madaxweynaha dowladda hirshabeelle oo si aad ah ee weliba ina soo bax xataa oo magaciisi igu kontroolayo sidoo kale waxaan rabaaye in wax badan iftiimiyo
ugu dambeyn gudoomiyaha maamulka degmada jowhar ayaa uga mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay dadaalada horumarinta magaaladan iyo sidoo kale nidaamyada nabadeynta beelaha dega deegaanada maamulka hirshabelle iyo kuwa jowhar ku xiranba
dadyooga kale ee ku kala nool daafaha caalamka ama soomaaliya waxay kumati ka bixiyaan deegaankooda igoo qorxinaayo ee sheegaayo ee siyaasi leh ee dhalinyaro leh ee haween leh dhinac kasta leh nairobi mar aan tegin dhowr goraan ka sheekeeyaa madaxtooyada horteeda urayso oo baawarka xataa kugu soo galaayo adigoo oo maxaa dhahay baawar saaran muraayadaha kuu xiran yihiin haddana waxaa la soo qaataya meelaha ugu quruxda badan aa la soo qaataya anaga waxaa la soo qaadanaa dhabaha meesha oo la jigjibi anigaa la soo saara madaxweynaha la soo saara meela ka xunaa la degan yahay ma la soo saaro waxaa rabnaa dadka inay damiir yeeshaan inay iimaan yeeshaan ay caqli yeeshaan ee ay ku soo noqdaan reer jowhar annaga caadad badan oo waxaan lahayn oo ku dhaqmayno waxaan rabaa waddadaa inaan ka hadlo almar attentionkeeda isiiya waddooyinka magaalada ee la jijibi aad arkaysiin waxay la mid tahay daaqad dar leh nin haddaad tahay iyo haddaad naag tahaybo haddii daaqadaas uu harqaalaha u jarjarin dirac noqon maayo hadduu harqaalaha daaqadaas uu jarjarin sarwaal iyo shaati noqon maayo jarjaritaanki aan wadni qadartii alaa dhacday haluu safo waxaa rabaa kumanta in laga bixiyo oo la yidhaahdo hawsha la wadi ma aha in magaciisii wax la halaynayo wal xaalid a magaciisii la dhisaayo dadaal aan dadaalayno ayaan daangadii ku dubi abuurka ku dubi waxaa rabaa in abuurka la dubi dadaal inay ahayd in lagu samado waxaa kama aamusteen oo aadan jeclaysanin ereyga quruxda badan ee halkaan aan ka soo jeediyey ee daaqadaas darka ee la jarjaraayo haddii aan la jarjarin ay sarwaal iyo shaati kuu noqonayn haddii aan la jarjarinna dirac iyo ay kuu noqonayn aan sheegay waxay ahayd in lagu riyaaqo oo loo sacabtumo dadka shaqaynaya waxaan rajaynaha wax badan idinkaa meelaha banaan buuxi doono laakiin xumaan yaan lagu buuxinin waxaana magaciisa ugu mahadcelina alla subxaana watacaala sidoo kale dadkii ka qayb qaatay shakti kastaba u noqdo sidaasana xaajiya axmed nuur nuuradhaay waxay keentay loorar kuwa kaloo shaksiyaad ah waxay keeneen xoogooda saddex tuulaas ugu timid oo boqdaasaytay naga saaciday dhammaan waxaan leeyahay cid kasta oo ka qayb qaadato kulankan ayaa lagu wadaa inuu gogolxaar u noqdo horumarinta nabadda iyo nabadkooda noolaanshaha dadka ku nool magaalada tani johar iyo deegaanada ku xiran